alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu alaa sayidina wanabiyina maxamed wala aalihi wasaxbihi wasalim gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ahna xubin guddiga cadaaladda ah ku-xigeenka xeraalyaha guud ee qaranka guddoomiyaasha maxkamadaha rafcaanada dalka guddoomiyaasha maxkamadaha gobolada ku-xigeenada xeraalyaha guud ee gobolada garsoorayaasha maxkamadaha rafcaanada shaqaalaha hay-adda u n d p saxaafadda madaxa banaan iyo saxaafadda qarankaba marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo xubnihiinan garsoorka dalka ka socda ee ka kala yimid gobollo kala fog halkana u yimid hawl hawl iyo tababar ay iska soo kaashadeen guddiga cadaaladda iyo hay-adda u n d p oo dhinaca qarashka inaga inaga caawinaysay kulan hawleedkan waxa oo shan cisha soconaya waxaa loogu talagalay sidaad og tihiinba oo jirtay xeerkii anshaxa garsoorka oo markaan garsoorka leenahay waxa weeye maxkamadii iyo xafiiskii xeraalinta marka laga reebo xeraaliyaha guud oo madaxweynuhu dikrata ku magacaabo inta ka hooseysa ee ku-xigeenna ama gobol ha joogaan ama xafiiska guudba ha joogaan ama wakiilo booli xafiiska xeraalintaba ha ahaadaan oo maxkamada degmo iyo kuwa gobol sharciga ha ku baraktireeyaan xeerkii anshaxa ee aynu ansixinay ee garsoorka kasoo furay guddiga cadaaladduna ansixisay laba kun iyo labayo tobankii wuxuu tilmaamayaa inuu ku dabaqmayo oo uu qabanayo oo uu dabar u noqonayo oo uu xakamaynayo qaab asluubeedka iyo anshaxa garsoorka marka laga baxo ee lagu gafo qaab asluubeedka qawaaniinta hababka ciqaabta iyo habka madanigu ay fasiraada ka bixinayaan ee hagaaya in da garsoorku ama xaakimku dacwad go-aan cadaaladeed soo saara anshaxa labadaa xeer ku qoran xeerka habka ciqaabta iyo xeerka habka madaniga marka loo gafiye xaakimku ku tunto si bareera xeerkii xakamayn lahaayee lagula xisaabtami lahaa iyo halkii looga caban lahaayo xafiiska guddiga cadaaladda ah wixii ay ku anshax marin lahaayeen waa tii aynu hore laba kun labayo tobankii u ansixinay iyadoo bahweynta garsoorka oo dhani ay ka qayb gashay wixii laysla qaatay guulna u ahayd qaranka somaliland in la helo xeer anshax oo lagula xisaabtamo waxqabadka garsoorka xeer anshaxa oo lagula xisaabtamo waxqabadka garsoorka kulankan wuxuu daaran yahay muddadii uu dhaqangalka ahaa xeerkaasi maxaa lagu qabtay sidee loo dhaqangeliyey muxuu wax ila taray ma waxbuu ila yeelay waxa ay daaran tahay cadaaladduna in la helo garsoor ama aragtida guud ee fog fishanka waxay tahay in la helo garsoor dadku aamini karo lagu kalsoonaan karo ummadda muwaadiniinta ah dadka waddanka inoogu martida imanaya dadka maal gashanaya dadkii nala degan bini aadmigu in garsoorkeenu noqdo mid la aamini karo oo lagu kalsoonaan karo oo qofka bini aadmiga xuquuqdiisa ku aamini karo kulankan waxaynu imika u qabanay in aynu dub ugu eegno waxna iska weydiino xeerkii anshaxa ee oo waxaa guul qaran xilligii la ansixiyey laba kun labayo tobankii ee guddiga cadaaladdu ansixisay kana soo maaxday maskaxdii iyo doodii iyo fikirkii garsoorka dalka xeeraalin iyo maxkamado bahweynta kale garsoor sharciguna nagala qayb qaadatay sida qareenada iyo dadka kale sharciga dalinayaabo xeerka ku-xisaabtankiisu xeerka cashur waxa weeye furaha la xisaabtanka garsoorka la xisaabtankaas oo ama ujeedadiisu ay tahay xeerkaasi in la helo garsoor ay kasoo fulaan go-aamo la aamini karo oo ummadda qadcin kara oo ku kalsoonaan kara ummaddu ay ku kalsoonaan karto in lala xisaabtamo oo uu ogaado xaakimku in xisaabi ka dambaynayso go-aanka uu gaarayo arrintu aanay noqonaynin ambiil qaado maxkamadda iga sarayse ambiil loo baahan maayo hadduu xaakimku waajibka saaran guto cadaaladda astaanteedu waxa weeye insaaf balayo meel walba waa ku sawirantay addunyada waa iska caadi waa laba kafadood alayado mis laba kafadood ama miisaan labadaa kafadood waxaa badha irbadaa badha ganacsigana waat wax lagu kala miisto ee dadka wax lagu kala miisto ilaahayna waa kale miisaanka toosiya ka cadaaladdu waa kamid in la toosiyo xaakimkuna waxaa la rabaa inuu noqdo labadaa kafadood irbadii udhahaysay labadaa kafadood labada dhinac ay saray ama kiskuaam ha noqde ama madani ha noqdeen waxa ay u yaalaan oo ay matelayaan muxuu nin walba dawadiisa naf u ah muxuu caddayn haystaa xaakimkana mar walba waxaa waajiba oo xeelka habka ciqaabtu boqol iyo saddex iyo lixdan ina tilmaamaya ina tusaya inuu xaakimku ku go-aan qaato culayska caddaynta culayska badr of proofna waajibkeeda cid buu saaran yahay hebelow istifaac maaha haddaan dembi lagu caddayn hebelow istifaac haddaan dembiba lagu caddayn adoo xaakimada aad degeysatay inaan hebel wax markaati kufriyaba wixii laga horkeenayba aanay meel laba ku weecan xeerkii qofkaan lalahaa waad ku gaftay iyo falkii lalahaa waad samaysay haddaan tibaaxba laga sheegin waajib maaha inaad tidaahdo istifaac waayo hataa lana waxaa imaanaysa maxaa iska difaaca waxba layguma sheegin inaad qiimayntaan samayn karayso xaakimow xaggii madanigay timid waxaa qawaaniintu lagu waajibinaysaa xaakimku inuu kiiska madaniga xukunkiisa labada cadaymood ee muduciga iyo mudaacaliga miisaamo kula go-aan qaato dhinaca miisaanku u badan yahay taana waxa ina tusin karaysa marka miisaankii caadigaha aynu ku noqono irbadda adigu irbadii noqo xaakimow waxaad go-aanka u ridaa irbaddu soo uma ciirto dhinaca marka kiilo iyo nus kiilo la saaro miyaa shaki ku jiraa in irbadda kafadi iyo miisaanka irbadeedu inay xagga kiilo uga ciiri doonto shaki kuma jiro waynu wada garanayna sidaas si lamid a ha u ciirin dhinaca nus kiilooga ee way muuqanaysaa nuskuiliyo baa ka cusnaaday kiiloogii irbadda haddaad sidaa xagga ma weecsanayso waa ay muuqanaysaa waxaa la rabaa oo xeerkani dee ina inaan dariiqeena ka weecan ijraa-aadka faa'iidadiisu aynkaasay tahay fikirkiisa iyo wax kabeddelkiisa iyo hagaajintiisa iyo toosintiisa iyo talaka dhiibashadiisuna waa waxa kulankan maanta laisugu yimid xubnaha guddiga cadaaladee jooga waan u mahadnaqayaa ee kasoo qayb galay shantan maalmood ee aynugu talagalnay kulan hawleedkan waa xubnihii la rabo iyana in lagu tababaro waxaa kaloo la rabaa in xeerka lagu tababaro oo la xasuusiyo guddoomiyaasha maxkamadaha xeerku wax ku tilmaamaya waajibaad qofka muwaadinka ee cabanaya qofka clientka ee cabanaya qofka dhib tirsanaya halkeebu cabashada halkeebuu keenaya markuu gobol joogo guddiga cadaaladda xafiiskiisu waa xarunta waa xarunta weli maynaa gaarin ilaa gobolada yaa uga wakiilay xeerku cid buu tilmaamaya guddoomiyo maxkamadda rafcaanow marka cabashada kugu soo gudubtay ka culus tahay si adu aad go-aanka ka gaari lahayd cid baa shaqadaale sidii aad ugu soo gudbi lahayd in laisla fahmaa baa wanaagsan ku-xigeen xeeraaryo guud oo laga ogolaan maayo xeerka ashaxu la ogolaan maayo qawaaninta labada habka ciqaabtuna ogolaan maayo inaad qof dambilaawa kiis eed beena u samayso way dhacdaa maalin walba kiis kastoo jabaya oo maxkamadi jabinayso ama qof xoriyadiisa loo celinayo sabab waxaa u noqonaysa kiis aan xeerkii lagu soo miisaamin oo waajibkii qodobka eed samayntu tilmaamayey iyadoo loo gafaayo si bareera qof bini aadmiya eed loogu samaynayo dabeete xoriyadiisa uu ku waayo lianna sabab xaakimku ma faragelinayo xilliga baaristu ay socoto eed baa la soo sameeyey wuxuu ku qasban yahay inuu xaakimku dacwaddaa dhegeysto maybe inuu qofkii la odhan lahaa dambilaa waa tahayna mudari maan lahaa adduunyadu compensation bay iska siisaa inaga qaynunkuna waaba tilmaamaya laakiin awooddeedaba mahin iyo iyo iyo waktigeediiba markaa qaranka ha u soo jiidin xeraaliyo oo qaranka dhibaato ha u soo jiidin in dacwad loo dacwo tago oo la ydhaa magdhow baan doonaya qaranka inaan lagu duminin eed beena oo wixii ay xaqiiqi noqoto waayo hawl baa ku baxaysa blace iyo shidaal iyo qoraal wax walibay ku baxayaan qaas fara badan ka xishood markaa oo ku qanci qofka dhibanaha sheeganaya inaanu kiis maxkamad la horgeeya haysan caddaynta qofka soo dacwoodaa da lagu leeyahy waa mduci qofka dhib badaan waxaasaa layma sameeyey laakiin caddaynteedii waxaa maxkamadaha buuxiyey oo maalin walba aan go-aan ka gaarnaa oo waxaa laga yaabaa toddobaatan jir ama ka badan daadiisu ay ka badan tahay oo maxkamadiisa aan ku ogaano o lagu hor yidhi markaan geeska dhegeysananay waan waxbaad kursataan laygu yidhi horti waxaan ka waayay cid iga dhegaysata ama dee horbilayso iga dhegeysta horti daadaydu waa intee daadaydu waa intee ejkeebaana markaan kursanayo ma idaa dareenba ii nool yahay aa tilmada ku qanci karo horti miyaa ushaydaba leega buri intaan la yool waxbaad kursatay dhalinyaro bad horta miyaa da-daan joogo inay wax ii nool yihiin iyo inaan hamad leeyahay okay markii aanu xaadirnay wuxuu yidhi aanu nin rafcaanle hebel hebel wuxuu yidhi dulm wuxuu yidhi a dulmane hebel hebel magacaas ku xaadir dulmi qabe dee taa maxkamadii mas-uul kama heb bilaysii xeeraalin baa ka mas-uula maalin walbana imika waxaa la keenaa ina yar baa naleeyo sheegto looli way gurguuraysaa le waa la fursaday ma wax aqliga geli karayaba waxaan leeyahay kursiida anici maaye waxse la qarin maayo waa la xisaabtamaya ila qof baaba xidhan qof dhanoo bini-aadmi ah ayaa xidhan inan yaroo shan biloo jirta iyo laba si jir ayaad kursatay marka eed lagu soo sameeyo qaynuunkii dad kale waa loo gafay ashcii iyo bini-aadminimadi iyo xuquuqdii qofkaasi lahaana war suuratu yusuf baa inagaga filan kursi ilaahay baa inoo jidiyey sidaa lagu caddaynayo bise nebi llahi yuusuf soo martay bay ahayd waana waxaa imika waddankeena ugu fara badan fara badan ka dhiciya ee lagu dhibaatoonayo qoysas baa ku dimaaya waxaan leeyahay xaakimku iskama soo xidho oo ma sheeliska gama gudbiyo ma yidhahdo wax ibal waxaad kursatay laakiin qofku soo dacwo tagaa run iyo beenla way noqon kartaa qofka dhibala sheeganaya soo dacwo tegaya waxaa soo dacwadaana waxaa soo inishiyeedgelaya haween ma aha rag de haddaan la odhan caddaynkeen xageed ku adkaysa halkee ka dhacday waa la gacan gelaya marka waxaan leeyahay xeerka habka ciqaabtu qodobka toddobaatanaad iyo shan iyo todobaatanaad qodobadii caynkaha waxay qeexayaan goorta kiis la fareem garayn karo ee qof maxkamadda ugu wargoyn karo ee la oogi karo tallaabooyin kaloo fara badan baa ka sokeeya waxaan ugu dheeraaday ha ogaado oo xeraalayaashu ha ogaadaan oo ku-xigeenada xeraalayaasha gobollada halka jooga ha ogaadaan inay mas-uul ka yihiin dadka xabsida loo rimaangalinayo kiisaska ciqaabta ee la furaayo inay iyagu door ku leeyihiin marka ay baaritaanka boolisku wadaan toosin iyo tilmaamin kiiskan maxkamad loo horgoyn karo celi dambi ma jiro qofkii wayn caddaynta maxaa loogu raali gelinayaa waxaan jirin oon caddayn ba u hayn dhaktar baa warqad laga soo qoro dhaktarkiina wuxuu yihi waa caynkaasoo waa sidaay waa saxeexa cayn ha darsa matan waryaale taasi inaaf maaha ilaahayna wuxuu ihi ma arkaysa kitaabkeena qaanuunkeena dee dastuurkay gu sarayaan fasaxayaan waxaa ogaadaba leeyahay xeeraariyuhu inaanay arrintu noqonin bush to the court ee lala xisaabtamayo maxaa xaashadan eedda ku samaysa guddiga cadaaladdu iyo xeerka noqo inay la xisaabtamayaan sida xaakimka loola xisaabtamayo ayaa in sida looga yeerayn ambiil hebel dhaafo ambiil qaado ambiil dadaalkaagu ha muuqdo ambil qaado un lagaa yeeli maayo cadaaladda dadka kuqane waxaad xukumayso waxaad u cuskanayso inaad miisaantay kafadii iyo miisaankii go-aankaaga ka muuqdaan inaad raacday dhinacii culayska badnaaye caddaymuhu culayska badnaaye muuji waa lagu garaabay waa lagu garaabayna haddaad dadaalkaa la timaado oo aad kaa niyo tahay inaad dadaashay waan ogaanayna cidina kuguma tacdiyaysa xaakimow cid ambiil qaadale qofkii ku qanci waaya xaq baad u leedahay lagtaa markaa laakiin adiga oo afar baarigaraaf qoray oon waxba qancinaynoo kala soocayn ambiil qaadi lagaa yeeli maaye adna xeeraariyo lagaa yeeli maayo bushtuda coort iyo xaashada biliska isdhaafi oo maxkamadda saa tidhahdo taxadiga dhacaya waa lagaala xisaabtamaya maxaad ku samaysa waa waxaan leeyahay haba hadalka yaana dheerayn waa arrin muhiima kulankan aan isku nimide yaanu inala fududayn raggii gasoolka madaxdiisii haabay tihiin nin walowba muddadaa shafta cishaa xil weyn iska saara sidaad joogi lahaydeen fikir saliimana aada uga oon aan jirin ra'yigaagoo xora fikirkaagoo xora wixiyaa tala ku yeelanaysa ad ku biirinayso janatiska dee kolley warbixin baa jiro way joogaan xubnihii guddiga cadaaladda la shaqaynayay xeerku inuu shaqeeyey iyada shaki kuma jiro waa shaqeeyey xubnaha guddiga cadaaladdana inay iyaga laftoodu dee tababarkaa ka faa'iidaystaanoo bal xeerku siduu shaqaynayo xidhiirka dadweynuhu xeerkan la leeyahay madaxda garsoorka ee kala duwan ee ceergaaga ugu shayso awdalna ugu baalayso ama saylac ama gobolka sanad dadka cabanaya ee garsoor ka cabanaya ama xeeraadyo ka cabanaya ama xaaki ka cabanaya kolley xeerku ciddu mas-uuliyaddaa saaraya ku-xigeenaduu saaraya xafiiska xeeraadada markay tahay marka ay garsoorka tahay la guddoomiyaasha maxkamadaha inaanay isu xil qarin oo garsooraha dadka cadibaya guddoomiyaha maxkamadiisa ka tahay ha u qarin ummadda yaa lagu tacadiin cabashada adigu soo gudbi marka heerkaa gidhaasisan tahay garsoore waan duray sababta durista sharci ha noqoto laakiin markaad aragto sii noqo sii soo noqo garsoore cadaaladii dahabsaaminaya de adiga mas-uuliyadda kaa saaranayn dadku ka cabanayaan ee soo dhaaf shirkuna waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu